kursigan golaha shacabka ka banaana ee doorashadiisa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo waxaa ku tartamayey ilaa afar musharax oo kale ahaa cabdulaahi sheekh maxamed cabdiqaadir sheekh maxamed nuur isxaaq khaliif cabdulaahi iyo xasan macalin ibraahim sida guddiga doorashada ay sheegeen sida sharciga ah ee doorashadii xildhibaanadii horey baydhabo lagu doortay waxaa dooranayay ergooyin gaaraya konton iyo kow laakiin ergooyinka maanta kursigan doorashada ka qaybgelayay ayaa guddiga ay ku sheegeen afartan iyo afar ergo laakiin holka doorashada ka dhacaysay waxaa fadhiyey halka musharax ee kursiga ku guulaystay cabdulaahi sheekh maxamed iyadoo saddexda musharax ee kale kuraastoodii la diyaariyey ee ay bannaaneeyeen mas-uul ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sababaha musharaxiinta kale ay uga maqan yihiin u sharaxay ergooyinka iyo weliba xubnaha korjoogtada ka ahaa goobta doorashada kursigaan siaad u jeedaan waxaan lacagtii ka qabannay shanshanta kun ahayd oo aan shahaadooyinka siinay afar candidate afar candidate ayaan siinay afartooda candidate waa la ogeysiiyey kursiga wakhtiga la qabanayo dadka murashaxiintaah ee kursiga u tartamaya marna iyagu xaq ma laha inay ergo keenaan ergada waxaa keena odaga boqol iyo soddon iyo shanta ku jira oo la tashanaya odayaashiisa dhaqanka ayaa keena laa ninkan fadhiya walaa kuwa maqan erga inay keenaan shuqulkuma laha iyagu shaqadooda waxaa weeyaan ergada marka la soo xareeyo inay u tagaan ay xodxotaan ay la sheekaystaan walaalo bay codee ay yidhaahdaan ay bariyaan ay tuugaan ay shukaansadaan shaqadooda waa intaas hadhow markii meesha la yimaadaan nin walbana wuxuu ilaahay siiyey oo cod ah uu tirsado ninkii helana loogu mubaarakeeyo waay kadib codaynta ayaa bilaabatay waxaana ergooyinka ay u codaynayeen kuwa maqan xitaa maadaama sharciyada laga rabay ay buuxiyeen tiranta kadib guddiga ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaana soddon iyo shan cod ku guulaystay cabdulaahi sheekh maxamed oo ahaa musharaxa keliya ee goobta fadhiyey
cabdulaahi sheekh maxamed soddon sheekh codahay cabdulqaadir sheekh maxamed nuur lama cod yahelay xasan macalin ibraahim walba ma helna isaaq khaliif sheekh afar coda heli qalcod halaabay lama qofna maamulku-qaybkan doorashada mukoyna macnaa mukoyn codadkii taasmay ahayn afartan afara ahayn afartan iyo lama qofna codaykii soddon iyo shan cod midda hele cabdullaahi sheekh maxamed wasiir
siddeed iyo labaatankii bishii abriil ee sannaddii hore ayaa kursigan waxaa ka geeriyooday marxuum khaliif sheekh cabdulaahi duuray oo golaha shacabka ka tirsanaa musharaxiinta goobta ka maqnaa ayaa dhowr jeer guddiga doorashada ku eedeeyey in kursigan guddiga doorashada uu afduuban yahay waxaana muuqanaysay in tabasho beesha kursiga iska leh ay ka dhex muuqatay sida goobta doorashada laga dareemayey